bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm calىa nabiyina mxamed wclى aalihi وaasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu اlkhaطأi wالnisyaani fi اlcataaqati wالطalaaqi wanaxwah walaa cataaqata ila liwajhi اllahi tacaala baabu bayaani xukmi اlkhaطأi gefkii xukunkiisa cadayntiisiibuu u baab yahay iyo wالnisyaani hilmaankii fi lcataaqati xorayntii lagu gafo ama la hilmaamo waalaaqi furiinkii iyo wanaxwahu wixii la mid ah walaa cataaqata xorayn ma ahaanin ilaa liwajhi اllaahi tacaala ilaahay wejigiisa ma ahaanin alkhaطأ wuxuu ka wadaa halkan wixii sabqulisaan qofka uga yimaado oo lafdigiisa ounan rabin ayb waa wixii ounan u qasdin lafdigiisa macnaha maaha wax allaale wixii lafdigiisa uunan u qasdin ee carabkiisa ka soo boodo ee isagu inuu warkaas yidhaahdaa uunan rabin ayuu ka wadaa alkhaطأ waالnisyaani nisyaanka isagana waxaa weeyaan hilmaanka qofkii waxaan isagu ilowsan buu iska sheegay ayb fi اlcataaqati waطalaaqi iyo wanaxwihi oo qofkii maalan isagoo wax kale inuu dhaha rabay haddii uu yidhaahdo addoonkaygu waa xor ayb lafdigaas ma uunan rabin carabkaa ka boobe wax kalou rabay inuu dhaho la qaban maayo ayb dalaaqiina sidoo kale naag marka maalan magaceeduba uu daaliq yahay yaa daaliqu haddii uu yidhaahdo maahan inay ka furantay ayb maxaa yeele lafdigan furiin maba u wadaba ayb bal cataaqa iyo طalaaq wax ka sii weyn ayaan la xisaabaynin haddii calaa sabiili اkhaطأ uu u yidhaahdo oo kufriga haddii qofka uu ka yimaado isagoon u rabin una jeedin carabkii lafdi inuu dhaho ounan rabin hadduu carabka ka boobo lafdiguna kufri ou yahay ma lagu kufri xugminayo oo nebigu wuxuu ka sheekeeyey ninkii yidhi allahuma anta cabdii wa ana rabuka ilaahu addoonkaygaa tahay uu yidhi ana rabbigaa ayaan ahay ninkaas marka wuxuu yidhi akhطaء min shiddaة الfarx ayb bal gaalada warkooda marka la xikaayoonayo ma lagu kufrinayo fircoon wuxuu yidhi ana rabukum اlأclىa haddaad tidhaahdi adiga ma gaaloobaysid lanna kufriga ninka ka sheekaynayo kaafir ma noqonayo lanna lafdigaasi maqsuud maba aha marka waxaa kala duwan laakiin macnaha maqsuud maaha iyo lafdiga maqsuud maaha haddii aad tidhaahdid qofka weyntiisa uu yidhaha anti طaaliqun waa furan tahay oo lafdigana uu u qasday macnahana uu yaqaano hadhow uu yidhaahdo ani macnahaas uma jeedin ma laga yeelayo alaaثun jidduhunna jiddun wahasluhunna jiddun saas ay macnahii ayb haddii kinaaye iyo wax lamida lafdi muxtamal ah uu yahayna fasir isagaa la dhahaya waxa uu u jeedayaa la firinaya walaa cataaqata cataaqa ma aha nin xorayn ilaa liwajhi illaahi tacaala ilaahay wejigiisa mana yacni cidqigu niyo u baahan yahay buu ka wada maadaama cibaado uu yahay si ajar laysku siiyo wa qaala اnebiyu sala اllahu calayh ali wasalama nebigu waxa uu yidhi likulli imri'in qof kastaa waxaa u sugnaaday uu leeyahay maa nawaa wixii uu niyeystay walaa niyata niyo ma u sugnaanin linnaasi midka hilmaansan walmukhطi'i iyo midka gefsan marka wuxuu leeyahay xadiidkaa wuxuu tilmaamayaa likulli imri'in maa nawaa ayb ninka ada markaa hilmaansan niyo male isaga ninka carabkiisu wax ka boobayna nin hadda niyo leh ma aha ayb qaala xadaثana alxumaydiyu wahuwa cabdullahi bn zubayr alxumaydi abu bakr qaala xadaثanaa sufyaanu qaala xadaثanaa miscaru can qataadata can zuraarata bni abi awfa can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala اnabiyu sala اllahu calayh ali wasalama nebigu wuxuu yidhi in allaha tajaawaza lii ilaahay waa ii dhaafay can ummatii ummaddayda xaggeeda ayuu igaga dhaafay maa waswasat bihi waxa ay markaasi ku waswaasto maa waswasat bihi suduuruhaa laabahooda waxa ay ku waswaasaan maa lam tacmal haddaynan samaynin ow takallam ama inta aynan ku hadlin in allaale inta aynan camal samaynin ama aynan ku hadlin xadiidkii marka waswasa ayuu cabiray tarjamaduna khata iyo nisyaan waay waa isaga qiyaas qaatay marka waswasada waa wax qofka allaabtiisa maanta dhan ku warwareegayo ilaa qofkii hadal uu la yimaado waxba xugun ma laha ayb ilaa uu hadal la yimaado xugun ma laha ayb marka nisyaanka iyo khadii baa lamida marka ow takalamtaasna waxaa laga qaadanayaa hadalka nafsadda dhexdeeda layskula sheekaystaa inuusan hadal ahayn kalaam uunan noqonaynin masale marka caqiidaha ku xirnaan karto dadkan dhahayo hadda matalan ashaacirada ashcariyada caqiidadoodu waxay tahay kalaamka markay ka hadlayaan waxay yidhaahdaan kalaam lafdi ah iyo kalaam oo waxaa jiro waxa ah kalaam nafsi qur-aanku marka maxaa waay haddii la yidhah waa kalaam nafsi ah bay leeyihin nafsigana marka waxay ku fasirayaan wax aan la maqlaynin oon xaraf ahayn sowd ahayn oo aan bannaanka usoo bixi bixi karin marka waxay noqonaysaa dee hadalkii wixii nafsadda ku dhex jiray ayaa hadal ay ka dhigayaan hadalka ilaahay marka waa hadal nafsi ah bay leeyihin meeshaasna marka hadda waxaa weeyaan xadiidku wuxuu tilmaamayaa qofku waxa uu wax allaale wixii qalbi layskaga sheekaysta dhexdiisu kalaam inaan balla dhihinba oo kalaam uunan ahayn haddii qowl laga cabiraayana waa in la qaydaa oo wayaquuluuna fii anfusihim oo kale iyo in la yidhaahdo laakiin qaala haddii la ilaaqo waa wax soo baxayoo la maqlaayo maa lam taclam ow takalam maa lam tacmal intaynan camal falin ow takalam ama aynan hadlin ayb hadda waxaan hadda uu ka hadlayana waa bimujarad khawaadirta qofka kusoo dhecdhecaysa laakiin hadday intay khaadiradii kugu soo dhacdo iraado jaazimo ah aada samayso camal waxbaa kugu soo dhacay go-aan waxaa ku gaartay qalbiga waxaa inaad samayso taas dembigeeda waa leedahay oo iraadada jaazimada iyado laftirkeeda waa camal maa lam tacmal markuu leeyahay camalku qalbi iyo jaarixi labadaba waa noqdaa haddii camal qalbi ah ou xasilo camalka qalbigana waa iraadada jaazimada ah markaas de waxaa weeyaan marka waa la qoraa xadiidkii nebigana waa tuu ahaa idaa ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar ninkan maxaa la yidhi waaba la garto wuxuu u dadaalayey waxbuu dilay kan kale maxaa dhacay markaasuu wuxuu yidhi nebiga sal l slam wuxuu ku dadaalayey goostay oo u socday oo u dadaalayey inuu walaalkii dilo sidaasu isna ku noqday ayb xadiid kalena wuxuu ahaa qofku haddii uu xumaan ku hamiyo oo uu samee uu ka tago oo ilaahay darti uga tago ajaraa loo dhigaa ayb xumaan haddii uu ku hamiyo oo ilaahay dartiis oo uga tagaa la yidhi haddii marka ilaahay darti uunan uga tegin oo uunan samaynin xumidaas iraadadaas jaasimadae qalbigiisa uu ka goostay ee laga yaabo inuu ficilna ku daray waxbay keenaysaa iyadan ayb qaala xadaanaa marka tarjamada xadiidka iyo tarjamada meesha iska waafaqayaan waxaa weeyaan qofku wuxuu ku waswaasoo nafsadiisa kula sheekaysto wax ka soo qaad male waa la dhaafay hadday tahay xorayn iyo hadday furiin tahay hadday wax walba tahay qaala xadaanaa moxamed bnu kaiir wahuwa alcabdiyu can sufyaana wahuwa hawriyu qaala xadaanaa yaxya bnu saciid can moxamed bni ibraahim ataymiy can calqamata bni waqaasin allaytiyi qaala samictu cumara bna alkhadaab radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal alacmaalu binniyati acmaashu waxaa laga fiiriyaa oo ictibaar iyo ku yeelataa binniyati niyadii walimri'in qof waxaa u sugnaaday maa nawaa wuxuu niyeystay faman kaanat hijratuhu qofka hijradiisu tahay ila اllahi warasuulihi fahijratuhu ila اllahi warasuulihi wa waman kaanat hijratuhu ilaa dunyaa yusiibuhaana aw imra'atin yatasawajuhaa ninka hijradiisu ay tahay inuu adduunyo asiibo ama naag uu guursado fa hijratuhu ilaa maa haajara ilayhi hijradiisu waa wuxuu u hijrooday xadiidkan marka awalu xadiid eena soo marow ahaa meeshaanna wuxuu u keenay xoraynta qofka uu xoraynaya iyo waxyaabahaas inay niyo u baahan tahay qofku haddii mar uu nisyaan ku dhex jiro khada lisaan uu ku dhex jirana niyo kama suurtoodo xadiidkan marka macaanidiisana meeshaas horaan kusoo marnay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa qaala licabdihi addoonkiisu hadduu ku yidhaahdo huwa lilaahi idaa qofku hadduu addoonkiisii ku yidhaahdo huwa isagu lilaahi buu u sugnaaday wanawa alcidqa xoraynna uu niyeysto wاlishhaadu wanawa اlcidqa xoraynna uu niyeysta markaasi saxa wa waa ansaxay jawaabta saas haddii uu yidhaahdo huwa lilaah ama anta lilaah ee markaa uu niyeysto xorayn ictaaq uu ka wado ictaaqaasi waa ansaxaya wاlishhaadu fi اlcidqi ayb wاlishhaadu marqaatigelin fi lcidqi xorayntii la marqaatigeliyo weeyaan maxalkeeda meeshaan wاlishhaadu fi lcidqi marka xoraynta waxaa loo marqaatigelinayaa ninka wax xoraynayaa loo danaynaa oo haddii ninkan uu xoreeyey markhaati uu geliyo waxaa ansaxaya marka mucti yacnii xoraynta waa ansaxaysaa iyada ama markhaati ha sameey ama yownan samaynin laakiin hadhow ninkan muctiqaa ninka uu xoreeyey hadduu dhinto ee casabo laga la waaye iyo qaraabo wou dhexlayaa ninkan muctiqa ayaa dhexlaya hadhow marka dhexalkiisii markuu usoo safto ee uu yidhaahdo ninkan anaa xoreeyey keen caddaynaa laleeyahy inaad xoraysa waa inuu markhaatiyaalkii keena marka markaatidii marka isagay anfacaysaa dhinacyadaasay ka anfacaysaa ayb qaala xada markaa huwa lilaahna waxay ku tusaysaa marka lafdi waxaa weeyaan marka kinaayo oo kale ay ku jirto addoonkan ilaahay baa iskale inaad ka waddo waa dhici kartaa waa milki ilaahay alla milkigiisuu ku dhex jiraa ama inaad ka wadaba ninkan waa xoreeyo ilaahay dartiisa aan xoreeyey labada maadaama ay ixtimaalayso haddii marka uu ictaaq ka wado saxa waay waa ansaxaya qaala xadaanaa moxamed bn cabdillaahi bni numayr can moxamed bni bishirin can ismaaciila huwa bnu abi khaalid weeyaan can qaysin huwa qays bnu abi xaazim ayb can abi hurayrata radia allaahu canhu annahu lamaa aqbala abu hurayra markuu soo qaabilay uu soo jeestay yuriidu isagoo raba alislaama islaam isagoo raba markaa inuu islaamo uu rabo wa macahu ghulaamuhu addoonkiisiina uu la jiro dalla kullu waaxidin markaa waa soo qaabilayo madiine iyo usoo socdaama yacnii inuu islaamou rabaa dalla kullu waaxidin mid kastaa wuu dhumay oo minhumaa labadooda ka mida min saaxibihi buu ka dhumay mid kasto waa kala lumeen fa aqbala bacda daalika uu soo qaabilay markaa kadib abuuradoonkii baa yimid wa abuu hurayrata abuu hurayrana jaalisun uu fadhiyo maca الnabiyi uu la fadhiya sal ا slm faqaala الnabiyu salى اllahu عalيyh wali waslm nebigu wuxuu yidhi yaa abaa hurayrata abaa hurayrow haadaa gulaamuka waa kan addoonkaagii qad ataaka waa yimid faqaala wuxuu yidhi amaa inii ushhiduka waxaan markhaati kugu gelinayaa anahu xurun inuu yahay ushiduka marka alshaadu fi ciqi annahu xurun inuu yahay huwa lilaahi laakiin aawe bacdi bacdi turuq ayay ku jirtaa suu keeni doonaa qaala waxa uu yidhi fahuwa xiina yaquulu fahuwa isagu xiina yaquulu waa markuu dhahayey waaye yaa laylata min tuulihaa wa canaa'iha calaa annahaa min daarati اlkufri najati yaa laylatan fayaa laylatan xaraf aan ka maqan yaa laylatan ay fa yaa laylatan ama wayaa laylatan alla habeen waa ku habeen min duulihaa dherarkeeda iyo wacanaa'ihaa tacabkeeda iyo daalkeeda yacnii habeen dhib badan oo daal badan weeyaan cawadaan ayay ahayd habeenkaas markay kala lumayeen ay soo socdeen calaa annahaa laakinahaa laakiinse habeenkaa dhibkaa iyo waxaaba haba qabee min daarati اlkufri kufriga degmadiisa najati iyay ka korisay habeenkaasi dhibkeedii waa u qabnaayo daarulkufri baan uga badbaadnay sidaasu ka wadan calaadaanna marka macnaheedu waa macna alistidraag calaa annahaa ay laakinahaa ayb macaanida calaadana waa ka mid tahay saas ayb qaala xadaanaa cubaydullaahi bnu saciidin huwa cubaydullaahi bnu saciid bni yaxya alyashkuriyu abu qudaamata saraqsiy iqat ma'muunu sunniyun ayuu yidhi akhraja xadiidahu albukhaariyu wamuslimu wannasaa'iyu qaala xadaanaa abu usaama wahuwa xamaad bnu usaama qaala xadaanaa ismaaciilu huwa bnu abi khaalid can qaysin can abi hurayrata radia allahu canhu qaal lamaa qadimtu cala اnabiyi sal l slam markaan nebiga u soo galay qultu fi ariiqi jidka dhexdiisa waxaan ku idhi yaa laylatan min tuulihaa wa canaa'iha calaa annaha min daarati اlkufri najati qaala waxa uu yidhi wa abaqa minii waxaa iga dhumay gulaamun addoon lii ani ii sugnaaday fi dariiqi buu igaga lumay jidkii qaala falamaa qadimtu cala اnabiyi sal l slam markaan nebiga u soo galay fabaayactuhu waan la mubaayacooday fabaynaa ana cindahu xilli nebiga aan agtiisa ahay id alaca alghulaamu wiilkii yaraa ayaa markaa soo baxay id alaca alghulaamu addoonkii ayaa soo muuqday oo soo soo baxay faqaala lii rasuulu lahi sal l slm rasuulku wuxuu igu yidhi ya abaa hurayrata haadaa gulaamuka waa kan addoonkaagii faqultu waxaan idhi huwa xurun liwajhi اllaah waa xor ilaahay wejigiisa raadin aan raadinayona xor u yahay faactaqtuhu waan xoreeyey qaala abuu cabdillaahi imaamu اlbukhaari wuxuu yidhi lam yaqul abuu kurayb abuu kurayb ma dhihin can abi usaamata isagoo ka warinaya xurun ma sheegin oo markaa muxuu yidhi huwa liwajhi اllaah bis buu yidhi abu kurayb huwa liwajhi اllaah qaala xadaanii شhihaab bnu cabaad qaala xadaanaa ibraahimu bnu xumayd can ismaaciila can qaysin qaal lamaa aqbala abuu hurayrata radia allaahu canhu abuu hurayra markuu soo jeestay oo soo qaabilay wa macahu gulaamuhu addoonkiisiina uu la socdo wa huwa yaطlubu اlislaam isagoo islaamkii raadinayo dalbayo faadalla axaduhumaa midkood wuxuu dhumiyey faadalla axaduhumaa midkood wuxuu dhumiyey saaxibahu saaxibkiisii bihaada sidan buu sheegay wa qaala wuxuu yidhi amaa inii aniga ushhiduka annahu lilaah amaa inii aniga ushhiduka waan ku markhaati gelinayaa annahu lilaah addoonkaan inuu ilaahay leeyahay yani inuu ilaahay dartii xor u yahay riwaayaadka marka fiiri wuxuu leeyahay annahu lilaah huwa xurun lilaah ama inii ushhiduka annahu xurun intaasuu keenay tarjamada marka lafdiga waafaqaya waa riwaayada ugu dambayso ama inii ushhiduka annahu lilaah annahu lilaah buu yidhi marka cidqibuuna ka wadaa waa ansaxayaa marka waa kaasa ayb wuxuu yidhi qaala اlmuhallab laa khilaafa bayna اlculamaaءi ida qaala licabdihi huwa lilah wanawa اlcidqa annahu yactaqu ayb inuu markaa xoroobayo wa ama alishhaadu fi اlcidqi in la markhaati geliyo laakiin xorayntu fahuwa min alquuqi fahuwa min xuquuqi اlmuctiqi ayb muctiqa xuquuqdiisay ka mid tahay ayb midka wax horaynayo wailaa faqad tama alcidqu wain lam yushhid cidqigu waa dhacay markhaatibay aan la samaynayn lakin waxay anfacaysaa muctiqa ila hadhow markuu wax dhaxli rabo iyo ninkan welihiisa markuu sheegan rabo iyo waa inuu markhaati keenaa ayb wuxuu yidhi marka ibnu xajar wakaana almusanifa ashaara ilaa taqyiidi maa rawaahu hushaym can muqiira waxyaabihii laga wariyey hushaym can muqiira ana rajula qaala licabdihi anta lilah nin baa addoonkiisa ku yidhi anta lilah fasu'ila shacabiyu waibraahimu ayaa la su-aalay wagayruhumaa faqaaluu waxay dhaheen huwa xurun tarjamada marka warkaas huwa xurun waa mutlaq hadda tarjamaduu ku qeyday marka imaamu lbukhaari oo goormuu xor noqonayaa wanawa alcidqa waay waa hadduu cidqi niyeysto ile lafdigan lafdi muxtamala waaye ayb xadiidka waxaa laga qaadanayaa buu yidhi wafi lxadiidi istixbaabu اlcidqi cinda buluuqi اlqarad xadiidka waxaa laga qaadanayaa cidqiga iyo xorayntu inuu inay sunno tahay haddii qofka ulajeedadiisii uu gaaray oo ilaahay gaarsiiyey waاnnajaatu min almakhaawif cinda buluuqi اlgaradi waاnnajaati min almakhaawif markii laga badbaado cabsi iyo dhibaato xorayn iyo in la sameeyo ilaahay waxyaabaha loogu dhowaado wafiihi jawaazu qowli الshaaciri wainshadihi wاtamaulu وفيiه جواaز qول الشhاaعر وإنشhاaده والتمثل bه والتألم من النصب والسهر وغayri ذaلiك waxaa kaloo laga qaadanaya qofku inuu sheegi karo dhibaatadii uu soo maray abu hureyre nebiga hortiisuu ku sheegay nebigana ma dhihin ha sheegin ma dhihin baabu أmi الwld umulwaladkii xukunkeedii cadayntiisiibuu u baab yahay addoomaha nooc ka mida waxaa jira leraa umulwalad umulwalad ama mustawlada labadaba waa la dhahaa waa ninka addoontiisu markau uur u yeelo oo ilmo u dhasho ninka marka addoontiisu uur intuu u yeelo ilmo ay u dhasho isaga oo cunugiisu dabcan markaa yacni isagaa dhalayo cunugu xoro xor weeyaan habartii marka maxay noqonaysaa uu ka dhalay addoonta ahayd ummu walad ayaa la yidhaahdaa ummu walad ama mustawlada umuwaladkaa marka waxuu baab gaara uga dhigayaa waxay tahay iyadii waxaa laysku khilaafay ma bannaan tahay in la gado mise lama gedi karo umuwalad marka ninkan hadduu dhinto iskale iyada oo ilmaha ay u dhashay hadduu dhinto way xoroobaysaa iyada laakiin intuu nool yahay ma iibin karaayo qof kale ma ka iibin karaa ayb khilaaf baa ku jiro masaladaasuu rabaa marka inuu ka hadlo qaala abu hurayrata can الnabiyi salى اllahu alayh wali wasalama min ashraaqi الsaacati saacadda calaamadaheeda waxaa ka mida an talida almatu addoontu inay dhasho rabbahaa sayidkii iyada lahaa marka addoontii sayidkeeda say u dhalaysaani waa addoontaani marka sayidkeeda ilme ay u dhasho lianna cunuga iyo aabbihiis isku mid wahay haddii marka aabbuhu uu sayid yahay cunuguna sayidoo kale wa bimathaabati sayid waay lianna aabbaha hantida uu leeyahay adna waxun baad ku leedahay xadiidkan marka laakiin waa la gedi karaa iyo ma la gedi kara midna ma tilmaamayo culammaduna marka qaarna waxay ka fahmeen inaan la iibin karin qaarna in la iibin karay ka fahmeen laakiin takalluf iyo waxaa ku jiro iyo adeyg baa ku jirto sharaxuuna ku dhigay qaar waxay yidhaahdeen waxaa laga wadaa jahliga ayaa qaalib noqonaya aakhiru zamanka ilaa marka dambe dadku siday jaahil u yihiin uma umu walad ummahaatl awlaad ay iibiyaanba waxaa badanaya marka addoontii inay dadkii gacmahoodii ku noqnoqoto ilaa marka dambe uu ka iibsado cunugii iyada ay dhashay wahuwa laa yadri waxyaabahaasay marka sheeg sheegeen calaa kullin sharaxaanuu ku dhigay takalluf fara badanna waa ku jiraa in xadiidkaas jibriil laga fahmo umuwalad waa la iibin karaa iyo lama iibin karo qaala xadaanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shucayb can الzuhriyi qaal xadaanii curwaة bnu الzubayr ana caaishaةa radia allahu canha qaalat kaana cutbaة bnu abi waqaas wuxuu ahaa cahida ilaa akhiihi walaalkii ayuu la ballamay sacd bni abi waqaas ahaa an yaqbida ilayhi bna waliidati zamca zamco addoontiisa cunuga ay dhali doonto inuu u qabto oo u hayo qaala cutbatu cutba waxau yidhi innahu bnii wiilkayga waayo cunugayga anaa dhalayo zinaan ku dhalay buu ka wadaa falamaa qadima rasuulu lahi sal slam nebigu markuu soo galay zaman alfatxi waqtigii maka la furtay akhada sacdun ibna waliidati zamca ayuu qaaday cunugiibuu qaatay sacad faaqbala bihi ilaa rasuuli lah sal slm nebigu uu la soo qaabilay wa aqbala macahu bicabdi bni zamca zamcihii wiilow dhalayo cabdun binu zamca ayaa la soo qaabilay isna nebiga faqaala sacdun sacad wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahay haada bnu akhii walaalkay wiilkiisii waayuu yidhi kan cahida ilaya waa igala ballamay annahu bnu cunugiisa inuu yahay faqaala cabdu bnu zamca waxa uu yidhi yaa rasuula allah haada akhii walaalkay waayu ibnu waliidati zamca aabbahay zamca addoontiisii baaba dhashay wulida calaa firaashihi gogashiisaa lagu dhalay fanadara rasuulu llahi sal l slam ila bni waliidati zamca cunugiibuu fiiriyey nebiga sal slam marka fa idaa huwa waaba isaga oo ashbahu u ekaan ashbahu nnaasi dad midka ugu ekaanshaha badan uu yahay bihi cutba faqaala rasuulu llahi sal slam nebigu wuxuu yidhi huwa laka adaa iskale yaa cabdu bnu zamca yaa cabdu bna zamca min ajli annahu wulida calaa firaashi abiihi sidaana wuxuu u yidhi in lagu dhalay aabbihii gogashiisa qaala rasuulu llahi sal l slam rasuulku waxau yidhi ixtajibii minhu yaa sawdatu binta zamca sawdaay adigana ka xijaabo shabaha dartiis iyo xalaal miiradnimo darteed maadaama nin kale uu u eg yahay cunugan mimaa ra'aa wixii uu arkay dartiisa oo min shabahihi ekaanshihiisa oo u eg yahay bicutbata cutbo wa kaanat sawdatu waxay ahayd sawdana zawja nebiy sal l slam xadiidkan marka dabcan marka wuxuu tilmaamayaa ama ayb addoon inay ahayd yacni ninkii waxaa isku haysta marka zamca wiilkiisii iyo cutba rasuulkii cabdi bnu zamco u xukumay haweentaani marka addoontae cunuga dhashay addoonnimo ayaa looga hadlayaayo waa aragtaayo wuxuu leeyahay nebiga sal l slam alwaladu lilfiraash marka alwaladu lilfiraash ninkan firaashka ay u joogtaa noociis nikaax kuma qabo addoonnimo le marka xadiidkan wuxuu tusayaa umu waladku inay addoon tahay xadiidkan wuxuu tusayaa umu waladku inay addoon tahay laakiin addoonnimadeeda khilaaf kama taagna ma la iibin karaa mase lama iibin kara waa waxa markaa yacni khilaafku iyo warku warka faraha badani uu ka joogo bukhaari hadda marka meeshan wuxuu ku ishaaray wuxuu yidhi watacallaqa ala'imatu biaxaadiia asaxuhaa xadiiثaani axaduhaa xadiiثu abi saciid fii su'aalihim can اlcasli yani inaan addoomaha la gedi karin waxaan ujeedaa umwaladka inaan la iibin karin culammadu waxay ku dhegeen xadiidkii casliga ayb nasaa-ina tarjamow ka bixiyey wuxuu yidhi baabu maa yustadallu bihi calaa manci bayci umi اlwalad umwaladka in la iibiyaa inay mamnuuc tahay waxa u daliilka ah xadiidka abi saciidow keenay iyo jaabir iyo ayb oo waxaa ku jirta riwaayo dhahayso ayb wuxuu keenay ayb waa xadiid muslim uu warinayo waطaalat calayna اlcusbatu waragibna fi اlfidaa'i faaradna an nastamtica wanaczila addoomihii marka waxaa nala dheeraatay doobnimadii buu yidhi markaasaan addoontii utagn addoomihiina inaan u tagnana waa rabnaa inay wax dhalaanna marka ma rabno sababtaynan u rabin maxay tahay oo ay casliga u samaynaan hadday addoontaani uur yeelato oo cunug meeshii yimaado waxay ka xayiraysaa gadidii saasay leeyihin iibintii iyo inuu lacag ka helo iyo waa ka xayirmaysaa maxaa yeele saarad uma waladin uma walad bay noqotay riwaayada abi saciid weliba waxay leedahay fakaana mina man yuriidu an yatakida ahlan nin inuu wax iska guursadaba rabo oo naag xora inay ilmo u dhasho rabo yaa naga mid ahaa wa mina man yuriidu اlbayca qaarkeenna wuxuu rabay addoonta inuu gado beec iyo waxbuu rabaa fataraajacnaa fi اlcasli markaasaan waxaan ku noqnoqono ka shakinay casligii rasuulkay weydiiyeen marka alxadiid riwaayadanna marka waxaa ka muuqato beecii maadaama ay yidhaahdeen hawaankii addoomaha ahaa casli ma ku samayn karna ay nebiga su-aalayaan sababtuna ay tahay inay beec rabaan marka beec rabidda iyo casliga maxaa isku xiraayana waxaa isku xiraayo haddii ay casli sameeyaan waxaa laga yaabaa inaysan uur yeelanin waa la iibin karaa markaas hadday laakiin uur ku yeeshaan beeci bay ka xayireen xadiidkaas markayay ka fahmeen nasaa-ina uu tarjamo ka samaystay xadiid kalea marka jira laakiin oo kaas caaridaayo masalada nasna ku ah wuxuu yidhi kunaa nabiicu jaabir kunaa nabiicu saraariina ummahaati اlأwlaad wالnabiyu salى اllahu عalayه ali wasalam xayun laa yaraa bidalika ba'san waxaan gedi jirnay buu yidhi umwaladtiyadeenna addoomaha wax noo dhalo nebiguna uu nool yahay dhibna uma arki jirin wa fii lafdin bicnaa ummahaati اlأwlaad calىa cahdi الnabiyi sal ا slama waabi bakrin lafdi kale wuxuu leeyahay waqtigii rasuulka iyo waqtigii abubakرba waa gedi jirnay falamaa kaana cumaru cumar markii khilaafadiisu ay ahayd nahaanaa waa naga reebay fantahaynaa annaguna waa ka harnay daan saxaabadeenna waqowlu صaxaabiyi kunaa nafcalu maxmuulu calى rafci calى صaxiixi wacalayhi jara camalu shaykhayni fii صaxiixayhima walam yastanid ashaaficiyu fi اlqowli bilmanci ilaa ilaa cumar marka bukhaari muslim iyo axaadiiii waxay mareen buu leeyahay marka وعalayhi jarى camalu الشhaykhayni fii صaxiixayhima ayb oo in markaa waxaa ka muuqatuu leeyahay bukhaari maadaama addoonnimadii cabdun binu zamca cunugii la dhashay markii laysku haystay addoonnimadeedii baa sugnayd addoonna in la iibiyaan waa waxaa weeyaan mansuus midii aan la iibin karin waa in nas uu yimaado صaxiix oo sariixa walidaalika wuxuu yidhi imaamu shaafici isagu ma cuskanin qowlka uu ku diidaayo in la iibiyo umwalad wuxuu un cuskaday cumar qowlkiisa faqaala wuxuuna yidhi imaamu shaafici qultuhu taqliidan licumar markii la yidhi maxaad u tiri umwalad lama gadi karo wuxuu yidhi waxaan u dhahay taqliidan licumar anuu cumar taqliidsanaya cumar maadaama uu sidaa amray taqliidan licumar baan u idhi qaala bacdu asxaabihi shaaficiyada qaarkood marka waxay dhaheen lianna cumara lamaa nahaa canhu marku reebay fantahow asxaabtuna ay ka hareen saara ijmaacan ijmaacuu noqday yacnii falaa cibrata binuduuri اlmukhaalifi bacda dalika ninkii markaa kadib khilaaf ka keenaa waa naadir nuduurnimadaasna cibro male walaa yatacayanu macrifatu sanadi اlijmaac ijmaaca sanadkiisa in la ogaado yani walaa yatacayanu macrifatu sanadi اlijmac ijmaaca sanadkiisa in la ogaadaa ma caynoobayso waajib maahan buu leeyahay aba marka masalada khilaafkeedu waa badan yahin laakiin meelahaasuu fiirina cumar wuu ka reebay saxaabadiina sida ka muuqata xadiidka falamaa kaana cumar nahaanaa fantahayna marka imaamu shaafici kaiir min ala'ima macnahaasay fiiriyeen wax yar oo dad culummada ka midana waxay qabaan in la gadi karo baabu bayci اlmudabberi addoonka mudabberkaa beeciisa xukunka ku soo aroora caddayntiisiiba u baab yahay mudabberna waxaa la yidhaha nooc addoommada ka mida waayo ninkii la yidhi haddaan dhinto xoraa tahay ayb dib baa loo dhigay qaala xadaanaa aadamu bnu abi iyaas qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa camru bnu diinaar qaala samictu jaabira bna cabdillaahi radia allaahu canhumaa qaal actaqa rajulu minaa nin annaga naga midaa wuxuu xoreeyey cabdan lahu addoon uu leeyahay can duburin ayuu ka xoreeyey dibdhig fadaca nabiyu sala allahu calayh waali wasalama nebiga waa u yeeray bihi ninkiibuaddoonkiibu u yeeray fabaacahu waa iibiyey qaala jaabirun jaabir waxa uu yidhi maata algulaamu addoonkii waa dhintay caama awala sanad hore dhintay riwaayadan marka addoonkii inuu dhintay sheegay bacdi riwaayaadu bayhaqiya uu warinayana waxay sheegaysaa waxaa dhintay addoonku inuunan ahayne ay tahay ninkii lahaa isaga ayb tarjamada marka iyo xadiidku meesha iska waafaqayan ama iska mudaabaqaynayaan waxay tahay rasuulka maadaama addoon mudabbera ou gaday addoonka mudabberka waa la iibin karaa sax wa ayb xadiidkan laftirkiisa marka uuna soo maray kitaab ulbuyuuc ayb nucaym ibni cabdillaahi ayaa gatay weliba baabu bayci اlwalaa'i wa hibatihi welihii in la iibiyo wahibatihi iyo hibadii welihii in la hibeeyo walaa waxaa la yidhaha nicmada qofka wax xoreeyey ninka uu xoreeye uu ku leeyahay iyo dhaxaltooyada hadhow ou dhaxli doono marka walahaasi ma la gadi karaa ma la gadi karaa ma la hibeyn karaa ma la dhihi karaa addoonkii hebel ahaa anaa xoreeyey waana muctiq yacni anaa xoreeyey welihiisii adiga qaada adaanku siiyey niho oo hadduu dhinto oo la waayo wax dhaxlo adiga iska dhaxal intaanaan iga dhaxli lahaa ma la yeeli karo leanna waa walaaltinimada iyo waalidnimadaada qofkama gedi kartid adiga sidoo kale waa tan qaala xadaanaa abulwaliid wahuwa hishaam bnu cabdilmelik aطayaalisiyu qaala xadaanaa shucbatu qaala akhbaranii cabdullaahi bnu diinaar qaala samictu cabdاllahi bni cumara radia allahu canhuma yaquul naha nabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu reebay can bayci اlwalaa'i welihii in la gado welihii iibintiisa wa can hibatihi iyo hibadiisiibuu reebay in la hibeeyo qال xdثna cثmaan بن أbي شhayبةa qال xadثna جريir عن maنsوuر عن إbrاhيma عن الأswد عن cائشhaةa رadي الlه عanهa qاaلت اshtaraytu bariirata bariira ayaan iibsaday ayay tihi caaئiشha faاshtarطa أhluhaa ehelkoodii waxay shardisteen walaaءahaa walaheeda inay iyagu yeeshaan fadakartu dalika للنabiyi sal اه sلم nebigan u sheegay faqaala waxa uu yihi actiqiihaa xore faإna اlwalaaءa walaha liman acطىa qofkii siiyo ayaa iskale alwariqa fidada lacagta ninkii dhiibaa iskale faactaqtuhaa waan xoreeyey fadacaaha nabiyu sal l slam nebigu waa u yeeray fakhayarahaa wou khiyaar geliyey min zawjihaa ninkeedii iyada addoonay ahayd xornimay heshay ninkii iyada qabay muqiid ayaa la dhihi jiray addoon buu ahaa isagoo addoonnimo baaqi ku ahaa markaa nebigu wuxuu yidhi addoonkaaga ninkaagii oo hadda addoona iyo adigiioo xor noqotay haddaad doonto ninkaagii iskala joog haddaad doontana adii leew faqaalat waxay tihi low acطaanii kada wakada hadduu waxaa waxaa isiiyo maa habadtu cindahu agtiisa kuma sugnaadeen waxaa iyo waxaa xataa hadduu isiiyo ma raba mana la joogayo fakhtaarat nafsahaa nafsadeedii dooratay kitaabu nikaax ayaan ugu tegi doonaa leanna iyadu hadday xorowday ninkiina uu addoon yahay isku kuf ma aha kafaa'ada sharciga uu ictibaariyey waxay tahay kafaa'at اddiin iyo kafaa'at xurnimada labadaa waxa kale ictibaar weyn ma laha fakhtaarat nafsahaa nafsadeeday dooratay markaa welihii marka lama iibin karo lamana hibeyn karo ayb labada xadiidba saasay tilmaamayaan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa usira haddii la qafaalo akhu rajuli ninka walaalkii haddii la qafaalo ow camuhu ama adeerkiis baa lasoo qafaalay hal yufaadaa ma la furanayaa idaa kaana mushrikan haddii uu yahay mushrik ayb waqaala anasun anas waxa uu yidhi qaala alcabaasu lilnabiy sal l slam cabaas nebiga wuxuu ku yidhi faadaytu nafsii nafsadeyda ayaan furtay wafaadaytu caqiilan caqiil oon adeer u ahayn anaa furtay yani waa faadaytuda wuxuu ka wadaa markii dagaalkii beder waa tii marka go-aanku uu noqday in lacag laga qaado maxaabiista lacag lagu sii daayo marka cabaas wuxuu leeyahay waa la qabtay caqiil waa la qabtay waan isfurtay caqiilna anaa furtay buu leeyahay wa kaana caliyun calina wuxuu ahaa lahu nasiibun mid nasiib kuleh buu ahaa min tilka alhaniimati haniimadaas allatii asaaba min akhiihi walaalkii xaggii uu ka asiibay caqiilin ahaa wa camihi adeerkii cabaas ah yani calina wuxuu ku jira dadkii maxaabiistaas wax ka yeeshay ayuu ka mid ahaa bukhaari marka meeshaan muxuu rabaan muraadkiisu waxaa weeyaan addoonku yani ninku haddii uu soo gacantiisa uu soo galo adeerkiis iyo walaalkiis iyo hadday gacantiisa soo galaan iyagoo addoomo ah gacan soo geliddaas ku xoroobi maayaane waxay u baahan yihiin in la xoreeyo bikhilaafi marka taa waxaa khilaafsan laakiin qofka labadiisa waalid iyo ilmaha uu dhalay usuuluhu wa furuucuhu waa ku xoroobayaan ayka usuuluhu markaan leenaha marka waxaan ujeednaa waal aabbihii iyo hooyadiis waa usuushiis awowgii ayaydii baa la mida awowgii aabbihii dhalay awowgii hooyadii dhalay waa waa wiilkiisii le ayb kuwaa marka bimujarad uu soo milkiyo xorayba iyaga noqdeen bajaa ma u baahna in waa ku xoreeyey waxaas la dhaho ilmihii uu dhalay hadduu gacanta ku dhigana ma addoonsan karo bimujarad uu gacanta ku dhigay xor ku noqonayo laakiin wixii ka soo haray ka waran marka xaashiyada dhinacyada jira adeerkii walaalkii wayaalkaas ayaku in la xoreeyay u baahan yihiin qisada meeshu ka qaatayna waxay tahay dadkan maxaabiista waxaa ku jiray cali adeerkiis oo cabaas ah iyo waxaa ku jiray caqiil oo walaalkiis ah haddana ma ku xoroobin bimujarad dadkii waxaa helay waxaa ka mid ah cabaas laakiin cali laakiin waxay ku doodayaan dadku goorbay horta addoomo noqdaan dadka waaweynee muqaatiliinta ee dagaalamaayo waxay addoon noqdaan marka la addoomaysto oo oo dadka loo kala qaybqaybiyo laakiin inta ka horeysa waxaa u furan imaamka fa imaa manan bacdu wa imaa fidaa'an iyo istirqaaq iyo inuu sii daayo iyo inuu lacag ku furto ee waxa sidoodaba addoomo hore ka noqdaa waa ilmaha iyo naagaha ilmaha iyo naagaha waa sidoodaba hore addoon ka noqda bimujarad qabashada la qabtay addoome ayaga ku noqdaan laakiin dadka waaweyn ee muqaatiliinta waxay u baahan yihiin ilaa uu imaamku ka doorto saddexdaas wixii uu ka dhigi lahaa hore addoomo kama ah ee cabaas iyo caqiilna dad waaweynay ahaayeen marka addoomo maba noqoninba iyaga noqon markii dambena nebigu wuxuu doortay in lacaga ay iska baxshaan xoogaa marka meeshaas istidlaalku aad uga xoog badno sidaa in la dhahaa la arkaa si haddii kale marka qiyaas iyo wax lagu keenana imaamu shaafici se wuxuu qabaa furuucdii usuusha unbaan ayaa lagu xoroobaya ictaaq iyo xoreyn aan u baahnayn hayru اlusuuli wاlfuruuc laakiin ictaaqay u baahanayaan qaala xadaثna ismaaciil bnu cabdillaahi wahuwa bnu abi uways ismaaciil bnu abi uways qaala xadaثna ismaaciil bnu ibraahim wahuwa bnu culaya qaala xadaثna ismaaciil bnu ibraahima bni cuqba عن موسى بن عقبة صاaحب المغازي وعن بن شهاaب قال xdثنيi أنس رضي الله عنه أن رiجاaلا rg miن الأنصاaر أنصاaر ka mida اsتأذنوu رasuuل الlahi صلى اه علي سلم نبga اsتئdاan weydiisteen faqاalوu waxay yidhaahdeen إidan lanaa noo idin falنترك لبنi أkhtinaa cabاaسi walaasheen inankeeda cabaas waaye aan uga tagno فidاءahu wuxuu isku furan lahaa aan u dhaafno faqaala waxau yidhi laa tadacuuna minhu dirhaman dirham uga tegi maysaan cabaas dabcan nebiga adeerkiisau ahaa dadkii la qabtay buu ku jiray weliba wuxuu sheegtay aniga lamaji wuxuu sheegtay xataa in lasoo dirqiyey oo dhib un meeshaa lagu keenay markaasuu nebiga sal ll ly slam wuxuu yidhi amaa daahiruka fa kunta macahum daahirkaaga nimankaasaa ku jirtay baatinkaagana ilaahay baa ogo anaga ma ogin marka ninkii gaalada soo raaco isaga markaa yacnii raayadooda ku hoos jiro iyaga unbuu ku xukun noqonaya ayb haddii xataa lasoo dirqiyey ay wax ku dhacaan diyo iyo laga bixin maayo laakiin haddii kas loo yeela inta la qabtay kadib dil iyo waxaa lagu sameeyey waa dhici kartaa markaas inuu wax yeesho laakiin safka haddii uu ku dhinto waxba laga bixin maayo lanna kala saaridooda wax ku dhib badan waa dadka dagaalamaya muslimiinta haddii lagu kalifi lahaa ilaa wa ilaa safkaas dadka ku jira kulligood qalbigooda ogaada ninkii lasoo qasbay kii qalbiga muslimkaa ma ogaan karaan xukunkana waxaa iskale marka daahirka laba safoo muslimiin iyo gaalo marka ay dagaalamayaan safkan waxaa daahira un xukunka daahirka ah ayaa qofka muslimkaa uu ku dhaqmayaa wixii baatinana ilaahay baa og ninkii la qasbay marka hadduu nebigu yidhi amaa daahiruka fakunta macahu baatinkaagana ilaahay baa og ninka hadduu yidhi kii doortay ka warran isaga marka oo doorashadiisii ku ku raaca isaga le waa kaga sii owleysan yahay ayb marka waxay ansaartii waxay dhaheen cabaas aan isaga dhaafno wixii uu isku furan lahaaye lacagta markaa nebigu waa diiday laa tadacuuna minhu dirhaman dirham uga tegi maysaan ayb baabu cidqi اlmushriki mushrigii xorayntiisii ayuu u baab yahay cidqu lmushrik marka wuxuu ka wadaa min baabi waxaa weeyaan idaafati اlmasdari ilaa faacilihi mushrigu isaga xoraynta oo wax xoreeyaa maxay noqonaya waa manaa xadiidka sida uu ku tusaayo ayb waxaa kaloo ixtimaali karaa mushrig in la xoreeyo haddii marka la yidhaha mushrigii in la xoreeyo oo min idaafati masdari ilaa mafcuulihi laga dhigo hadda waxaa weeyaan waa bannaan tahay in mushrig la xoreeyo laakiin kafaaro iyo wax lamida haddii lagu gudaayo addoonka oo xorayntu ay tahay mid kafaaro gud ah markaas mu'min baa loo baahanaa gaalkii marka xorayntiisi ma ku gudmayso qaala xadaanaa cubayd bnu ismaaciil wahuwa alhabaariyu qaala xadaanaa abu usaama can hishaami qaala akhbaranii abi ana xakiima bna xisaamin radia allaahu canhu actaqa fi ljaahiliyati jaahiliyadii buu xoreeyey mi'ata raqabatin boqol luqumood wa xamala calaa mi'ati baciirin boqol ratina wuu waqfay waa sadaqeeyey falamaa aslama markuu islaamay xamala calaa mi'ati baciirin wa actaqa mi'ata raqabatin markuu islaamayna sidii oo kale u yeelay boqol naf buu xoreeyey boqol ratina waa sadaqeeyey qaala fasaltu rasuula اllahi sal slama rasuulkan su-aalay faqultu waxaan ku idhi yaa rasuula allah ara'ayta ashyaaءa waxyaabo bal ii sheeg kuntu asnacuhaa aan samayn jiray fi ljaahiliyati jaahiliyadii dhexdeeda kuntu ataxanasu bihaa aan ku cibaadaysan jiray yacnii atabararu bihaa aan ku cibaadaysan jiray oon ilaahay ugu baaryanii aan ku baarinimo fali jiray qaala waxau yidhi faqaala rasuulu llahi sal slam aslamta waad islaamtay calaa maa salafa laka min khayrin wixii kuu hormaray oo khayr ah baad ku islaamtay marka bacdi alculamaa waxay yidhaahdeen macnaheedu waxay tahay maadaama aad hore waxbixinta iyo wax xoraynta iyo aada hore u baratay ood sidaas yacnii hore ugu baratay caado iyo sajiyay kuu noqotay markaad islaamtayna waxbixiskii waaba taqaanayba awel oo meeshaa marka waxay tahay khiyaarukum fi ljaahiliyati khiyaarukum fi lislaam idaa faqhu ninkii awalba deeq badnaayo raganimo badnaa markuu islaam noqdo diinta fahmo muslim markuu noqdo diinta uu fahmo waxaa weeyaan waa u fududahay wixii khayrkaa inuu sameeyo qofkii lu'mi badnaa iyo shar badnaa awel markuu gaalka ahaana waxaa laga yaabaa markuu islaamana inuunan saas inuu fiicnaadana waa dhici kartaa macnahaasaa lagu macneeyo baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man malaka qofkii milkiyey oo hantay min alcarabi carabta xaggeeda raqiiqan addoon ka hantay fa wahaba hibeeye wabaaca iibiyey wajaamaca jimaacay addoon hadday ahayd markuu hubsaday kabacdii istibraha sameeyey wafadaa wax ku furtay wax ku bedeshay wasabaa wasaba duriyata ilmihii ilmahoodii ninkii qafaalay baabkan tarjamadiis waxay tahay carabta ma la addoonsan karaa carabta ayaga marka ma ku dhici karaa istirqaaq ma lagu samayn karaa mase maya wa qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa daraba allaahu maalan ilaahay wuxuu yeelay maalan maahmaah cabdan buu yeelay addoon mamluukan lahantay kaasoo laa yaqdiru aan awoodaynin calaa shayin waxba waman rasaqnaahu iyo kaan arsuqnay minaa xagga iyaga aan ka arsuqnay risqan xasanan oo fa huwa yunfiqu ou bixinayo minhu risqiga xaggii ou ka bixinayo siran wajahran isagoo siraysanaya isagoo la jahrayaba hal yastawuuna ma eg yihiin kuwaasi labadaa alxamdu lilaahi bal akaruhum laa yaclamuun cabdan marka wasfi caama w carab iyo keyrkeed waa geli waa geli karaan meesha saasuu ka rabaa marka bukhaari qaala xadaanaa bnu abi maryam qaala akhbaranaa allayثu can cuqayli can ibni shihaab dakara curwatu wuxuu sheegay ana marwaana walmiswara bna makhramata akhbaraahu ana اnabiya sal l slama qaama nebigu waa kacay xiina jaa'ahu markuu u yimid wafdu hawaasin reer hawaasin wafdigoodii fasa'aluuhu waxay su'aaleen an yarudda ilayhim inuu u soo celiyo amwaalahum wasabyahum maalkoodii iyo dadkii laga qafaalay faqaala waxa uu yidhi inna maciya man tarown waxaa ila joogo macayga dadkan aad arkaysaan wa axabu lxadiidi sheeka midda loogu jacayl badan yahay ilaya xaggaygana asdaquhu weeyaan kan ugu run badan war aniga runtiisaan ka aqaanaa buu leeyay nebiga sal l slam fakhtaaruu doorta ixda aa'ifatayni maalka ama dadka ima almaala maalka doorta wa ima sabya ama dadka la idinka haya doorta ayb waqad kuntu waxaan ahaa istanaytu bihim inaan sugay oolii hore kama qaybinin xabaar baan u kaadiyey wa kaana nebiyu sal l slam nebigu wuxuu ahaa intadarahum inuu sugay bidca casharata leylatan dhowr iyo toban habeen xiina qafala min adaa'if markuu ka soo laabtay hore kama qaybqaybinin falamaa tabayana lahu markii u caddaaday ana nebiya sala allahu calayh waali wasalam nebiga markuu u caddaaday nebigu inuu hayru raaddin mid celinayo inuusan ahayn ilayhim xaggooda u celinayo ilaa ixda طaa'ifatayni labada qaybood maalka ama sabyiga midkood ma ahani qaaluu waxay yidhaahdeen fa innaa nakhtaaru waxaan dooranaynaa sabyanaa annaga maxaabiistaan dooranaynaa in naloo sii daayo faqaama الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalam fi اnnaasi nebiga dadkii buu ka dhex kacay faatnaa cala اllahi ilaahay buu ammaanay bima huwa ahluhu wuxuu ahl u yahay buu ku ammaanay uma qaala waxa uu yidhi ama bacdu faina ikhwaanakum walaalihiin qad jaa-uunaa waynoo yimaadeen taa'ibiina iyagoo toobad keenay wainii ra'aytu waxaan aniga ra'iyeeyey an arudda ilayhim inaan u celiyo sabyahum qafaalkoodii dadkii laga qafaalay faman axaba qofkii jeclaysto minkum xaal uu idinka idinka mid yahay an yuطayiba inuu wanaajisto dalika kaagaasi nafsad ahaan inuu u wanaajisto qofkii doonay falyafcal ha sameeyo waman axaba qofkii jeclaysto an yakuuna calaa xadihi dheeftiisii korkeeda inuu ahaado qofkii rabana oo maalkiisii inuu sii daayo qofkaan rabin xataa nucdiyahu ilaa aan sii ilaa aan ka siino iyaahu isaga aan ka siino wixii uu lahaa min awali maa yafii'u allaahu calayna oon ka siinayno waxa ugu horeeyo ilaahay noo soo celin doono fayga fayga ugu horreeyo oon heli doonno ayaan ka siin doonnaa falyafcal ha sameeyo ninkii yidhaahda ani xoolahaygii waa rabaa fayga ugu horreeyaan wax ka siinaynaaye ha yeela saasna ha yeela ninkii raba xaalushaahidka marka meeshan rasuulka dadkan la qabtay reer hawaasin carabay ahaayeen iyagoo carabaa haddana dadkii nasiib ay ku leeyihiinoo yacnii dadku nasiibka ay lahaanayaan waa maxay waa addoomay noqonayaan dadkaanaa helayo loo kala qaybqaybinayo nimankaasna marka carabay ahaayeen marka carabtii in istirqaaq lagu samayn karo daliilay u tahay waman axaba qofkii jeclaysto faqaala annaasu dadkii waman axaba qofkii jeclaysto an yakuuna calaa xadihi maalkiisii iyo wixii uu helay korkiisa inuu ahaado ninkii raboodo xataa yacni waa rabi karaa wey hana siiyo ninkaana xataa nucdiyahu iyaahu ilaa aan ka siino maalka min awali maa yafii'u allaahu calayna waxa ugu horeeyo ilaahayna siin doono fayga uu noo siin doono ayaan ka siin doonnaay hadda ha sii daayo kuwan qofkii sidaa yeelayana falyafcal ha yeelo faqala annaasu dadkii waxay dhaheen dayabnaa laka daalika rasuul alla waa kuu qalbigeenna waa kaaga wanaajisannay waa kuu wanaajinay daalika arrinkaaga qaala waxa uu yidhi innaa laa nadrii ma garanayno man adina qof idmay minkum idinka idinka mida miman lam ya-dan qofkaan idmin ninkii hadda rabo iyo ninkaan idmin ma kala garan karno dadku waa badan yahay farjicuu iska laabta xataa yarfaca ilaynaa curafaa'ukum amrakum ilaa dadka idinka odayaalka idiin ah qabiil walbada odayaalkoodu ilaa arrinkiinu ay noo soo rafciyaan ay noo sheegaan farajaca nnaasu dadkii way laabteen fakallamahum curafaa'uhum dadkii odayaalkoodii baa la hadleen uma rajacuu ila nebiyi sal l slam odayaalkii baa nebiga ku soo noqday fa akhbaruuhu waxay u sheegeen annahum dayabuu inay yacni ku qanacsan yihiin oy jeclaysteen wa adinuu ay idmeen fahaada aladii balaqanaa can sabyi hawaasin kani waa waxa naga soo gaaray hawaasin sabyigooda wa qaala anasun qaala cabaasun lilnabiyi sal l slam faadaytu caqiilan taas marka xadiidkii anasna waxa uu yidhi qaala cabaasun lilnabiy sal l slam cabaas nebigu wuxuu ku yidhi faadaytu waxaan furtay caqiilan caqiil caqiil waa reer bani haashim sooma marka waa carab faadaytu marka haddaan la furo lahayn marka maxbuus dagaal lagu qabtayna uu yahay taxta ikhtiyaari alimaam uu noqon lahaa ikhtiyaaradaasna waxaa ku jiro istirqaaqa ka mida in la addoonsan karo ayb marka carab iyo keyrkood waxba kuma kala duwanaanayaan markaas ayb waxalushaahidka marka xadiidku waa meeshaasu ku jiraa qaala xadaanaa caliy bnu اlxasan qaala ahbaranaa cabdullaahi qaala ahbaranaa bnu cawn qaala kuntu katabtu ilaa naaficin naafic ayaan u qoray fakataba ilaya wuxuu iisoo qoray ina اnabiya sal l slama agaara calaa bani lmusطaliq nebiga reer bani lmusطaliq ayuu ku duulay wahum gaaruuna iyagoo dagan oon iska jirin yani wa ancaamuhum xoolahoodana tusqaa la waraabinayo cala alma ceelasha laga waraabinayo xoolahoodii la waraabinaya iyagoon iska jirin ayuu gaadmo ku qabtay meeshaas marka waxaa weeyaan nimankan dee dacwada waa gaartay horay u gaartay qolada marka hadday dacwada hore u gaarto waa la gaadi karaa oo jeeshku uu gaadi karaayo haflo waa lagu qaban karaa haddaysan dacwadu hore u gaarin laakiin hadyiga nebiga wuxuu ahaa in dacwada la gaarsiiyo lacalla inay muslimaana dhici karto maalkoodii waxoodiina ay yeeshaan markaas sidaasaa marka loo xadiidkan iyo marka axaadiidta kale macnahaas tusayso sidaasaa loo jamciya kan marka nebigu iyagoo dagan ayuu qaflo ku qabtay macnaheedu waxay tahay dacwaa ka sii horreysay qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf ayb wuxuu yidhi marka faqatala muqaatilatahum wuu dilay dadkoodii dagaalamayay wasabaa daraariyahum carruurtiiyo naagihiina waa qafaalay wa asaaba yowmaidin maalinkaana juwayriyata ayuu asiibay nebigu uu helay xadaanii bihi bnu cumar wa kaana fii dalika aljeysh ayuu ka mid ahaa maxalushaahidka marka waa banilmusaliq carab waayo wasabaa daraariyahumna waa la yidhi qال xadaثna cbdاللahi بن يuسف qال أخbarna mالك عan رaبيcaةa بن أbي cabdالرaحmaaن wahuwa رaبيcaة الra'ي عan mحamed بن yaحyى بن xabاna عan بn mxayriiز qاla rأytu abا سacيidi رaضي الlه عanه faسأlتهu waan su-aalay faqاala wuxuu yihi kharajna mعa rasuuli الlahi صلى اه عل sلم nebiga ayaan la baxnay fيi غaswaةi bني الmsطلq faأصabnaa sabya min sabyi الcarab ayaan helnay oon asiibnay waxaan qabannay qafaal carabta sabyigoodii ka mida fashtahayna nisaa naagihii ayaan jeclaysannay fashtadad calayna algurbatu fashtadad calayna alcusbatu waxaan nagu adkaatay doobnimadii wa axbabna alcasla waxaan jeclaysannay inaan haweenkii aanan ku biyo bixin oon ka siibno oo bannaanka aan marka shahwadii ku daadinno si aysan uur u yeelanin fasa'alnaa rasuula اllahi sal l slm nebigaan su-aalnay faqaala maa calaykum anlaa tafcaluu korkiinna ma aha inaydnan waxba samaynin maa min nasamatin naf ma jirto kaa'inatin ahaanaysa ilaa yowmi اlqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha ilaa wahiya kaa'inatun waa un ahaanaysaa yani casligan aad samaynaysaan naf ilaahay ugu talagalay inuu abuuro ma baajinayo qaala xadaanaa zuhayr bnu xarbin maxalu shaahidka marka waxay tahay faasabnaa sabyan min sabyi اlcarab qال xdثna زhayr بن xرb qال xdثna jrيir عن cmaرة بن الqعqاع عن أbي زرcة عن أbي هurيرaةa رaضي الله عanه qاal laa أزaalu ka zuuli maayo أحibu inaan jeclh bني tmim reer bني tmim وxadaثnii بن سلام qاl أخbarna jrيir بن cabdالxamيid عن المغيرة عن الxاarث عن أbي زرcة عن أbي هurيرaةa أbي زرcة بن cمr بن jrيr بن cبd لله الbjلي can abi hurayrata wa can cumaarata can abi zurcata can abi hurayrata qaal ayb cumaara marka xaariku ku cadfan yahay qaala maa siltu uxibuka ma aanan tegin inaan jecelahay oon jeclaanayo bani tamiim reer bani tamiim mundu alaain saddexba ka saddex arrimood intay jireen ay dhaceen laga bilaabo inaan jecelahay kama tegin samictu min rasuuli llahi sal l slam nebigan ka maqlay yaquulu fiihim isagoo ka dhahaya iyaga samictuhu samictuhu yaquulu waxaan maqlay isagoo dhahaya hum ashaddu ummatii cala dajaal hum reer bani tamiim ashaddu ummatii ummaddayda kuwa ugu ad adag weeyaan cala dajaali dajaal korkiisa ku ad adag qaala wajaءat sadaqaatuhum sadaqaadkoodii baa la keenay oo timid faqaala rasuulu llahi sal ll ly slam nebigu wuxuu yidhi haadihi sadaqaatu qowmina haadihi tani sadaqaatu qowmina qoomkeennii sakadoodii wey qowminaa marka idaafada oo isku idaafeeye waa idaafo tashriif ay ka helayeen wa kaanat sabiyatun minhum cinda caaishata qof iyaga laga soo qafaalayna caaisha agteeday ahayd faqaala waxau yidhi nebiga actiqiihaa iska xoree fa innahaa min waladi ismaaciil nafsadaani waxa uu yidhi waa min waladi ismaaciil ismaaciil duriyadiisii waaye carab buu ka wadaa ayb marka meesha waxaa laga qaadanaya de carabtii marka wa kaanat sabiyatu minhum cinda caaishata addoonay ahayd marka actiqhaa xoree markuu leeyahay de xoraynta maxaa ka horeeya marka addoonnimaa ka horeysa addoonnimadoodii inay ansaxday w ayb intaasuu xadiid baa marka baabka uu ku keenay maca kulli xadiid walbaana marka tarjamadu daahir ayuu ku yahay muطaabaqada ay xadiidkay tarjamada si isu daboolayaan baabu fadli man addaba jaariyatahu wacallamahaa jaariyadiisii ama addoontiisii ninkii edbiyey tarbiyeeyey yani wacallamahaa waxbaray qaala xadaanaa isxaaq bnu ibraahim qaala samica muxameda bna fudaylin can muطarifin can الshacbiy can abi burdata can abi muusa radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala اllahu alayh ali wasalama man kaanat lahu jaariyatun jaariyo qofkay u sugnaatayoo leh facallamahaa baro waxbaro فأxsana ilayha u wanaag falo uma actaqahaa xoreeyo wataزawajahaa guursado kaana lahu ajraani laba ajri buu leeyahay xadiidkanna kitaabuulcilmi buu nagu soo maray waa kii shacabi uu dhahayey waatuu yidhi khudha xadiidkan iska qaado qarash la-aan iyo wax la-aan ku qaado waxaa looga soo safraayey isaga wax ka yar oo ka gaaban ayaa meel dheer iyo masaafo dheer looga soo safrayey halkaasna marka tarjamadu waxay ku saabsanayd waxay ahayd gabdhaha in wax la baro kitaabuulcilmi halkaanna marka tarjamadu waxay tahay addoontii in wax la baro haddii marka addoontii in wax la baro tarbiyadeeda la wanaajiyo wax la baro haddii addoontii oo dadkuba ay iska ihmaalinayaan oo beec iyo waxyaabahaas laga rabo waxaad u malaynaya marka gabadhii qofka uu dhalay marka maa iyadaa uga owleysanba marka baabu qowli الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga qowlkiisa macnihiisiibu u baab yahay alcabiidu addoomuhu ikhwaanukum walaalihiin waay faadcimuuhum quudiya mima taأkuluun waxaad wax ka cunaysaan wax ka quudiya waqowlihi tacaala wacbudu اllaha walaa tushrikuu bihi shayئa wbilwaalidayni ixsaana ilى aakhiri اlaaya qaala abu cabdillaahi dilqurba alqariibu midka dhowa wljunuubuna alqariibu weeyaan midka qariibka ee fog ayb meeshaa marka wamaa malakat aymaanukum taasu ka rabaa qaala xadaanaa aadamu bnu abi iyaas qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa waasilun ilaxdab qaala samictu lmacruura bna suwaydin qaal ra'aytu abaa darin algifaariy radia allaahu canhu wa calayhi xullatun abuu dar baan arkay buu yidhi isaga oo laba maroo isku jooga wato wa calaa gulaamihi addoonkiisana xullatun laba maroo isku joog isaguna ou qabo fasalnaahu can dalika arrinkaa baan wax ka su-aalnay waxaan nidhi sidee wax u jiraan adiga addoonkaaga isku dhar baad wadataani faqaala wuxuu yidhi innii saababtu rajulan nin ayaan la caytamay aan xooga iscaynay fashakaanii ila nebiyi sal l slam nebiga ayuu igaga dacwooday faqaala lilnabiyi sal l slam nebiga wuxuu igu yidhi acayartahu biummihi hooyadii miyaad ku ceebaysay oo wuxuu yidhi wuxuu ku yidhi ninkii yabnata sawdaa war inankii yabna sawdaa tii madoobeyd cunug ninkii ay dhashay markaasuu yihi hooyadii miyaad ku ceebaysay yuri nebiga uma qaala ina ikhwaanakum walaalihiin khawalukum addoomihiinna waay jacalahum اllaahu ilaahay wuxuu yeelay taxta aydiikum gacmihiinna hoostooda ayuu alla yeelay iyaga faman kaana akuuhu qofkuu walaalkiisi yahay taxta yadihi gacantiisa hoosteeda falyudcimhu ha quudiyo mimaa yaakulu waxa uu cunayo waxa ka siiyo walyulbishu ha u labiso mimaa yalbasu waxa uu labisanayo walaa tukallifuuhum ha ku kallifinina maa yaklibuhum wax ka qaalib noqonayo shaqo aynan awoodi karine culays badan ha ku dhibinina ha ku kallifinina fain kallaftumuuhum haddaad ku kalliftaan maa yaklibuhum wax ka qaalib noqonayo fa aciinuuhum u kaalmeeyo shaqadii markaa la gala ayb ikhwaanukum khawalukum marku leeyahayna khawalka waxaa weya adeegayaashiinnii way addoomihiinnii waayo kale tarjamada xadiidku marka waa isdaboolayaan oo ismudaabaqaynayaan ayb وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد